maalintii jimcaha nimanka oo musharaxiinta ku dhawaaqeen sinaba dalka iyo shacabka soomaaliyeed dan ugu mudurta sidoo kale wadanku dowladu leeyahay stiil way shaqaysaa haddii alla kuu diido wax la yidhaahdo fakuun ma jiro oo wax bannaan ma jiraan wadanka dowladu leeyahay stiil ayagaa shaqeeyo ayadii dowladda iyo sarfiskii waa socdaa waa ujeedaa laamiga hadda sarfis ha ka socdo shaqo dowlaa ka socoto ciidamadii sida caadiga ahay degmooyinkii iyo maaragtay ciidamadii difaacooda waxay dhan howlihii dowladda si caadiya u socdaan waxaa intaas dheer marka ummadda soomaaliyeed qaabkii lagu goori lahaa doorasho way socotaa meel fiicanay mare shalay guddiyidu waxay iskugu tageen baydhabo ilaa xalay mucaaradka marka waxaa u baaqayaa inay joojiyaan kicinta iyo iska horkeeninta bulshada soomaaliyeed dan uguma jirto
aniga ku hadli maa ee mucaarad dantiisna ku hadli maa af mucaafidna ku hadli maa waxa aan ku hadlaayo dhan masaakiinahaa nahay mucaarad wax nooma qabto muxaafidna wax nooma qabto waan xamaalanaa waxaan nahay shacabka degan daljirka dahsoon subaxdii aan ka tagaa ilmahayga habeenkii qaraabkooda magaalada kasoo raadsadaa habeenkiiaan ula imaadaa haddii maanta alamaxa la cilaamiyo wuxuu ka dhaca haleer daljirka dahsoon waa gurigeyna waa meeshaa deganay wallaahi dan kuu sheegi maadalaasaa ka dhaxay oo baxay oo tegay oo ilaa ood weynee magaalada banaankeeda tegay anigaas kula hadlaayo xamaali ahayd waxaan xamaaligayga duurduurta qorsheyga wuxuu yahay ugu dambayn subax khamiisaad aan baxoon la foole aado dan iguma jirto waxaan ku baaqayaa dadka mucaafid iyo mucaarad waxay yihiin dadka banaanbaxa aas-aasaya waxaan ku baaqaa masaakiinanahay rabsho iyo barakac iyo qax kama bixi karno inay naga joojiyaan